Munaasabadan lagu daahfurayay xaruntan ganacsi oo lagu magacaabo Suldaan General Trading Company keeni doontana oolyada iyo sidoo kale birta culus ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo waxaa munaasabada ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Gaalkacyo iyo sidoo kale qeybaha bulshada ugu horeyn nabadoon cali siciid garaad oo ku hadlayay afka maalgashadayaasha xaruntani ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay qabanayso xaruntan islamarkaana laga helayo oloyada oo birimaa oo nuuc kasta leh oo baasiin leh oo naafta leh oo leh maaragtay oyooyinka haydrooniga dhammaanteed kabanigu waa dhammaystiray jumlo iyo tafaariiq inta uga haya jumlo hadda qaybtan ku shaqaynaysaa xafiiskeeda ee jumlada ayaa la furay waxaan filahayaa in laga faa'iidaysto waayo ganacsi muhiima weeye oo walaalo soomaaliyeed oo deegaanka ka soo jeeda ay maaragtay ay hirgeliyeen kabanigan kabani weyn oo caalami weeye internationaala adduunyada dhanbu farax ku leeyahay qaar ka mid a ka qaybgalayaasha munaasabadda ayaa waxa ay soo dhoweeyeen daahfurka xaruntan iyaga oo tilmaamay in baahi weyn ay u qabeen bulshada magaalada gaalkacyo waxaan rajaynayaa ganacsatadu inay tayada ku kala hormari doonto ayagana waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay warkiinna iyo kabanigu hays yeesho galabta waxaan joognaa halkan kabaniga suldaal international oo ku soo kordhay deegaanka gaalkacyo ee galmudug guud ahaan halkan ayaa galabta laga xarig jaray insha allah wuxuu keenay kabanigani olyo casri ah oo tayo leh maadaama gaadiidlada iyo ka mid nahay ganacsatada gobolka mudug waa soo dhaweynaynaa waana kabanigi aad u fiican oo lasoo tajribeeyey marka insha allah waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iidaysan doono kabaniga suldaan international trade company oo ah qalabkeena arrimaha baabuurta iyo gaadiidka birta culus runtii waxay ahayd baahi weyn oo bulshada u qabtay daanahay anaga dadka ka shaqeeya birta culus aad baan u bogaadaynana waana soo dhoweynaynaa dhanka kale bashiir ciise geedi agaasimaha waaxda ganacsiga iyo maalgashiga dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ayaa tilmaamay in ganacsigani uu muhiim u yahay bulshada magaalada gaalkacyo waxaana uu ganacsatada ku booriyey in ay maalgashadaan magaalada dhowaada runtii dadka reer gaalkacyo adinkaa laydin keenay qolyadan waxaana laydinka rabaa si ay ugu soo dhiiradaan dadka dalka dabaddiisa joogaa inaad qof kastaale ee meeshaan maalkeeda gelisa inaad ku dhiirigelisaan oo aad qaadataan oo badeecadaas aad socodsiisaan runtii waa la tilmaamay tayada ay leedahay wakhtiga uu gaariga ku soco karo caafimaadka ay gaariga u leedahay waxaasoo dhan waa laga hadlay waxaan leenaha marka dhallinyarada keentay iyo ganacsatada keentay uu hogaaminayo master ali siciid iyo dhammaan cabdalle iyo ragga khiyaarta aad baad u mahadsantihiin shaqa abuur la yaqaan xarumahan ganacsi ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale fududeynta adeegyada bulshadu ay u baahan yihiin gaar ahaan dhanka gaadiidka